aniga waxaan ahay culamaa udiinka magaaladan baan ahay oo cumar santa marka maanta gaabta waxaan meeshan u imaanay inaan mahadnaqna oo madaxdii noo surtay ceelkan annagoo siddeed sana meeshan oon ugu dhammaanaynay madaxdii noo surtay inaan maanta u mahadnaqna yaan maanta meeshan u imaanay marka waxaa la yidhi man lam yushkir illaahu laa yushkir annaasa ninkaan dadka ku shuhrinin ilaahay kuma shuhriya man laa yushkir annaasa laa yushkir allaahu marka haddaadba bil'aadankii wax kuu taray oo madaxda wax kuu tartay aad aadna ku shukrinin ilaahay kuma kuma shukrinaysid marka waxaan rabnaa madaxdii meesha noo surtay inaan u ducayna yaan meeshan rabnaa galabta ilaahay idinkiis madaxda inaan u ducayna madaxda raagta ilaahay ka dhiga maxaa yeelay ilaahay baa ceelka noo suray ilaahay baa biyahana sii laakiin sababkoodu ilaahay nagu sii haddaynu iyuka aan lahayn oo iyuka ilaahay noo soo gelinin biyahana ma aana helnayn galabta saada madaxda waa jiir caato madaxtaas baan u ducaynaynaa madaxdii jiircaato ilaahay noo soo geliya aan ku mahadinnaa madaxda raagta ilaaha ka dhiga maxaa yeele duca waxaa ugu fiican rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fil aakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar ilaahayow rabbanaa aatinaa ilaahayow ilaahu adduunka xasana nagu sii aakhrana xasana nagu sii cadaabkan ilaahu ka kori taasaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay madaxta iyada oo jircaato inuu ilaahay adduunka ku siiya wanaag iyo madaxtinimo aan raagto oon weligood aynan ka dhicin inuu ilaahay siiya aakharana inuu ilaahay janno geliya taasaan taasaan ugu ducaynaynaa marka galabta waxaan meeshan u imaanay inaan iyagu u mahadnaqna dowladda jiircaato tii wixii daba socotay iyo balaayada daba socotay iyo balaayada dhan inuu inuu ilaahay inuu ilaahay ka qabta inuu ilaahay ka daba reeba inuu ilaahay ilaahay madaxooda raajiya taasaan ugu ducaynaynaa marka waxaan kaloon ka rabnaa dee haddaba sanad ka horeey ayay marka biyaha noo sureen oo ay sii noo nooleeyeen ciidaani waxaa la yidhahdaa xarad yuusuf magacana anas lawaali xarad qaawan aan ku magac dheerahay waxaan u malaynaa cumar santa meeshan marka hore dhamaajada la dhahay laakiin cumar dheere cumar dheere santa yaa hadda la dhahaa meeshan sideed sana yaa degeneen sideedda sano aad degeneen dowladdii hore oo jiir caata markay ka bixiisay yaa meeshan la asaasay qaran laa siiyo dowladda jiircaata waxay surtay ceel bay surtay taangiganay noo surtay maaragtay fesinkanay surtay dararkay hagaajisay maanta ilaahay baa mahad leh biyaa laga sii daaya waata xoolaha cabaayiin biyaa laga cabihaayaa waxaan rabnaa dowladda jiircaata aad iyo aad bay u mahadsan tahay meeshan cumar santa shaqey ka qabatay cumar dheere meeshiisa shaqey aad iyo aad ooga qabatay waxaa ka codsanaynaa dowladda jiircaata waxa noo dhiman inay noo dhammaystirto sida maaragtay shaqo meesha nooga qabata waxaan rabnaa inay u dhammaystirto aad iyo aad bayna u mahadsan tahay aniga waxaa la dhahaa cali maxamuud afey waxaan ka mid ahay odayaasha tuuladan degan meeshan waxaa la dhihi jiray dhammaaja magaca asaga ee waan bedelnay cumar dheerasanta ayaa la dhahaa waxaa aad iyo aad ugu mahadsan oo asagana aan ku soo dhawaynaynaa ragga kale oo madaxda eh sida ma aragtaaye b s ka iyo nimanka kale oo ma aragtaaye koontiga ka socdaan aad iyo aad baa maaragtay nimanka ay wax weyn noola qabteen wiigii hore arbacadan hadda horteenna arbacadii ka horreysay ayuu ninka b s ka meesha noogu imaaday wuxuu dhahay bajad iin ma hayey taarikh shan iyo toban bisha sagaalaad taagnidaan ka dhacay ani waaba sooxayba walaalow ma gaari karnaan ku dhahay naf naguma jirto odayaal badan baan ahayn wuu yaabay wuxuu dhahay insha allah uu ii soo duceeyo arbacadan arbacadeedii inay gaarin baan rajaynaa meel aan galaba arbacadii oon la gaarin ayaa injinkii iyo birihii iyo bamkii kulli waa noola keenay ninka la dhahaa biriq oo b s ka ah dadaal badan buu muujiye waana nin xafiiska asaga ah u cuntami kara marka insha allahu ragga wax noo qabtay hadda waxaan waayay dowladdan cusub ee ka soo gashay jiir magaaladan maanta waan oo baxnay waan arooreynay gaariyaal aan ku dhaansanaynay waan dhib qabnay dhibka oo dhan ilaahay baa naga bixiyey waxaa yeelay shan sana ka dambeysay axmed jiir shanta sano axmed jiir ka dambeysay anaga waa ooneen ceel hataa rajo nooma u soo dhawaan shantan sano markuu soo galayna sanadku u horreeyay waa noola suri marka walaalayaalow shaqo fiican baa reewajeer u haysiin ilaahay baan ku mahadinaynaa caato waan ku mahadinaynaa meeshan in badan baan ku dhib qabnay haddana waan dharagnay ilaahay baa mahad leh